waaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu askar waa golaha laankiisgisi golaha codka shacabka soomaaliyeed iyo barnaamijka dhismaha ciidamada soomaaliya waxaa ka qayb qaadan doona saraakiishii hore ee soomaaliya raggii ugu caasaa sida koleel cagaaran iyo koleel caare dadka soomaalidu aada uwada yaqaanaan aadna ugala kala bixiya arrimaha ciidamada iyo arrimaha siyaasadda ee golaha nineteen fifty barnaamijkeeda caawa ka qadi doono dhismaha ciidamada soomaaliyeed oo aanu jecel nahay mujtamaca soomaaliyeed ee golaha nineteen fifty iyo lafaantooda qeybaha dambe ee barnaamijka aanu siin doono waayahay tan iyo burburkii dowladii soomaaliyeed ee kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii markii dagaalka ehliga ka dhacay soomaaliya ilaa maanta oo aan joogno two thousand seventeen ma jiro wax lagu tilmaami karo ciidan qaran ama xoogga dalka soomaaliyeed ma jiro waa maleeshiyaal beeleedyo gaar qabiila u dhisan weliba qodobka dastuurka feerka soomaaliya ee boqol iyo lix iyo labaatan ayaa ka hadlaya fogidda amniga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo qodobkaasi leeyahay xukuumadda federaalka soomaaliya waxay dhamaa waxay damaanan qaadaysaa nabadgelyada gobonnimada iyo ammaanka qaranka xukuumadda federaalka soomaaliya iyo badbaadinta shacabkeeda iyada oo la adeegsanayo adeegyada ciidamada amniga waa gata sidoo kaleeto waxaa qodobkaasi leeyahay ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa ka saaran yahay ilaalinta gobonnimada iyo madaxbanaanida dalka iyo difaaca midnimada dhulka soomaaliyeed haddaba inagoo intaasi dhexdalo waa maxay baahida ama baahiyaha si loo loo qabo si loo dhiso ciidan soomaaliyeed kuwaasoo baahiyahaasi waa kuwa lagama maarmaanka u ah dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed au yeelo kale cagaar
dagooda waa ku samaamaya adeer inta aad sheegtay weeyaan baahi weyn baa jirta oo loo qabo in soomaaliya ay hesho ciidan qodobka koowaad waxa weeye si ciidan ku dhismo laba qodob oo muhima loo baahan yahay ka koowaad waa in la helo hogaan daacad ka ah in la dhiso ciidan qadan talabaadna waxa weeye in la sameeyo dib u heshiisiin dhab ah dhismaha ciidan ee waktigan la joogo waa ka duwan yahay sidii hore oo ciidamada loo qori jiray ama loo dhisi jiray waxyaabo badan baa isbedelay waxaa waddanka ka jira kooxo argagixiso ah oo isku dayaya inay ku milmaan ciidamada cusub oo marka ay tababarka qaataan la fulinaya waajibaad u gaara inta in in horta la diyaariyo saraakiishii iyo saraakiil xigeenka ciidankii tababari lahaa waa kow ka labaad goobihii ama xeryihii ciidamada lagu tababari lahaa xeryahaas oo loo laga dooranayo meelo ku habboon nabadgelyada looguna talagalayo ciidan difaac ah tasaddexaad waxa weeye taakulayn ka kooban qalabkii iyo hubkii ay ciidamadu ku tababaran lahaayeen dharkii mushaarkii gogashii iyo raashinkii goobaha waxaa ku xiga goobaha iyo qalabka loo soo xulayo ciidanka ciidanka waxaa laga soo xulayaa dowlad goboleedyada iyo muqdisho iyadoo ay isla xadgadayaan tirada gobol kasta laga keenayo ama dowlad goboleed kasta laga keenayo xamarba sidii aan horay u tilmaamnay qaabka ciidankan loo fulayo waa ka duwan yahay sidii hore wuxuuna noqonayaa sidaas waa kala jeedinteeda sida aan u aragno in ciidanka cusub maanta soomaaliya loo dhisayo loo soo xulo taliska xooga dalku wuxuu yeelanayaa hoggaan hanuunineed iyo wacyigelin ciidanka waxaa hoggaankaa hoos imaanaya saraakiil iyo saraakiil xigeen aqoon dheer oo leh diinta islaamka ciidan kasta oo ka tirsan xooga dalka waxaa lagu waxaa loo diyaarinayaa saraakiil iyo saraakiil xigeen wacdida systemkaa dhiboodo inagu maynu lahayn laakiin waxaan soo jeedaynaa hadda in la dhiso hoggaan hoggaankaana saraakiil iyo saraakiil xigeen aqoon sare u leh diinta islaamka iyo mabaadi'da shareecada askartana ku wacdiya xaqiiqada diinta u sheega oo ka ilaaliya majar aha baalinta iyo argaxisinimada ciidamada shadiidka ah marka ay tababarka marka ay tababarka laydiga dhamaystirtaan waxaa loo kala bedelayaa waxaana loo kala qaybinayaa ciidamada tababaro gaar ah ay ku qaadanayaan marka ay tababarka dhamaystaan caadiga oo lixda bilooda waxaa loo kala bedelayaa ciidamada sida madaafiicda goobta warskaarsiinta lidka diyaaradaha sahanka sancada saadka iyo wixii lamida qaarna waxaa laga dhisayaa ciidamada cusub oo dhismaya oo ah ururo iyo guutooyin saraakiisha ka qodobkana wuxuu ka hadlayaa saraakiishii darajooyinka qaadatay wixii ka dambeeyey nineteen ninety one marka maxaa fikirkayagu yahay waxaa wadanka soomaaliya ka jira saraakiil badan oo darajooyin wata kuwaas oo kale ah sida tan janano jananada waxaa lagu yidhaahaa af soomaaliga sarreeyayaal aan la garan karin sida ay ku mutayseen darajada kama ay soo bixin kuliyadaha sare ee ciidamada mana ay soo xukumin ciidamo sida guutooyin gaasas qaybo ama wax lamida wax khibradoo dagaalo ay leeyihiinna ma jirto waxaa waxaa waxaad arkaysaa darajo gaashaanla sare oo lagu qaatay muddo saddex sano gudahooda waxaa keliya oo aan ku tilmaami karnaa waa darajooyin lagu qaatay si aan waafaqsanayn xeerka ciidanka haddaba si arrintaa xal looga gaaro waxay nuugu muuqataa mar haddii aan rabno inaan dhisano ciidan casri ah oo la sanqaadaya aqoonta cusub ee ciidamada waxaa loo baahan yahay in ciidanka noocaasa ay hogaamiyaan saraakiil aqoon iyo karti u leh oo academiga waxaan ku talinaynaa in saraakiisha aan hor kusoo xusnay ee darajada ayna muggeeda lahayn xambaarsan in loo magacaabo guddi isugu jira saraakiil iyo sharci yaqaano iyadoo loo diyaarinayo imtixaan u qalma darajooyinka ay wataan kuna salaysan maadooyinka hogaaminta ciidamada imtixaankaas cidda ku guulaysata loo qaato ciidanka kuwa ku guul daraysana looga raadiyo meelaha kale shaqooyin caadiya waayahay aad iyo aad aada umahadsan tahay taa waa gartay in ay jiraan saraakiil fara badan oo hadda ku jira ciidamada soomaaliya inkastoo ay qaabeeleen haddana u hadaysan yihiin bal hadda aansada caararaha daba eego ciidamadii hore ee soomaaliya laftigoodu shana waa lahaayeen horeela waa lahaayeen saraakiil kala duwan bay lahaayeen waddo nooceeda ayay u soo mari jireen inay helaan darajada ilaa iyo sarayaasha ama sarayaga sariyo guud ama sariyo guud gudola ha noqdo ama gaasaala sare ha noqdo darajada waddo nooceeda ayay saraakiilka soomaaliya u soo mari jireen kaalcaaro
dagooda w aad baan madooda aad kuu salaamayaa adiga iyo walaalkay cagaaran aqoon badan ciidamada u leh golahoo dhanna waa salaamayaa dubadow intii aynaan waddada lagu dalici jiray aynaan horta qaadan waxaa lagama maarmaana inaynu isxasuusino dawlad kasta karaamadeeda iyo tixgelinteeda waxay ku xidhan tahay ciidanka ay leeyihiin tababarka uu qabo qalabka ay ku hubaysan yihiin saddexda nooc oo ciidan cirka iyo dhulka iyo baddana arrintaas waa arrin u wada taal oo tixgelinteeda iska leh dawladda dawladba dawladday ka ciida fiican tahay ka tababar fiican tahay ka qalab fiican tahay way ka karaamada sharaf badan tahay وتمركا وإن العبادة ماشى نفط إلى كنصر نقول كفتين يستهي كعشان نبحو قد إلا حرام نقول ساشا ويديسي مركا عن كتوابه عاديا مركا لا طلعايو mar walba sidii loogu talagalay ciidanku oo sharcigeedu waxay ahayd kow qofka sarkaalka noqonaya inuu basic ka soo soo qaato ama kulliyadihii dalkeenna ha ahaadeen ama kulliyadihii dibadda ha ahaadeen oo uu soo qaato ninkaasi basic iyo alfasid uu soo wada qaato qodobka labaad waxay ahayd marka qofku uu dalacayo oo kuliyadda ka yimaado hadduunu professional ahayn sida dhakhaatiirta injineerada noocay doonaba ha noqdeen dadka takhasuyada gaarka ale in iyaga laba xidigood lagu qaato qofku markuu advances soo qaato oo two years ilaa hal sano intuu dhexe soo qaato inuu xidi qaato siyaabo kale oo wax lagu bixiyaa waa jireen oo aan sidaasaa marka tarantarada lagu socon jiray marka officiale inferiore iyo officiale superiore iyo officiale maaragtay generale sidaasay wuxuu ahaayeen marka categorigaas waxaa lagu tegi jiray qofka noqonaya example ilaa kaftan laba sano iyo saddex sanaa la tisan jiray haddii qofku officiale superiore uu gudbo oo mitin u qaato way ka yar dheeraan jirtay muddo afar sana iyo wax lamid ah ayaa qofku sugi jiray waa markuu si caadiya u shaqeeyo marka la gaadho officiale generaaleda waxaaba ku khasab ahaa qofku inuu leeyahay haysto wax la yidhaahdo academic oo ah wax la yidhaahdo example كلية العليا أما أركان أما وور كوتش أما سستاف وحين كاس إنه قف كسر قاتو أما مريكا كسر قاتو أما هوشا كسر قاتو أما مسارد كسر قاتو كسوي كا أركان كلية العليا لبدا ما مسارد هو بحجرين سيدا لقود دلعو النورمال كساس صحي خاصة يا شيخ أهل بأسرتين لقيلها ميريتو meeritadaasna waxbay u dhigi jirtay aniga sidaas leeyahay dalcaada ciidanka xadgudub bay ku ahayd laakiin kollaba qofku jaranka noqonaya laasim waa inuu haysto bay ahayd sastaaf ama uu haysto war college oo ah kulliyadda ugu weyn oo adduunka laga tixgeliyo war collegeka maraykanka oo kale ama kuliyad ulya masar aada iyo aad bay u ficnayd kuliyad aad caalamiya bay u ahayd qofan badanna waa loo ahaa marka adigu waxaa mararka qaarkood dhici jira wax la yidhaahdo merita oo ahayd abaalmarin uu ku mutaystay qofkaasi wanaag qof qof aada iyo aad u dadaal badan qof tababarkaa haysta qof madaala ah qof geesiya oo dagaal ku mutaystay iyo qof siyaasadda markaa uun dalka joogta laga yaabo inay tixgelin gaara ay siisay oo wax muhiima oo dawladdu marka iyadu ay daneynaysay lagu waxeeyo hase yeeshee mar haddii meelta soo gasho aniga waxay ila tahay waxaa ka qurux badan in sida kale lagu wado sidaasaa dalacada lagu lagu iman jiray
si kaadaba u dhigo anuu cagaar u yeeray diyaarinta iyo tababarada saraakiisha iyo ciidamada maanta soomaaliya ka jira dhibaato fara badan baa lagala kulmay dabal aad fara badan baa soota si haddaba loo helo saraakiil iyo ciidan taya leh maxay tahay tallaabooyinka loo baahay horta in la qaado waxaa la ognahay maraynkuna soo tababaro ingiriiskuna soo tababaro turkiga imaaraadka amisom ethoobia jabuuti waxaasoo dhami dhibaato fara badan bay ciidamada saraakiisha soomaaliya u leeyihiin si arrintaasi loo gudbo maxaa loo baahan yahay tallaabo noocan la qaado waa su-aal fiican weye waxaa loo baahan yahay intaas keelta weeye dawlado badan baa tababara ciidankeena maanta oo intaas keeltay oo maraykan uu ku jiro ingiriis ku jiro turkiya ku jirto imaaraad ku jiro intaas keeltay intaasi waxay keenaysaa iskhilaaf xagga afka ah xagga tabka dagaalka maxaa yeelay ciidan kasta wuxuu leeyahay tab u gaaro oo uu ku qaato marka si khilaafkaa looga baxo waa in dib loo dhisaa kuliyadii tababarka saraakiisha la dhiso kuliyadaana waa inay waxbarashadeeda ka shaqeeyaan saraakiil aqoon sare leh oo soomaaliya ciidamada waa in la helaa hal kuli hal hal hal hal qolo oo tababarta ciidanka oo laga daayo tobankan reer iyo tobankan dawladood oo mid walba leeyahay ciidanka waa tababaraynaa waa inaan dawlad aan tijaabinay oo aan ku kalsoonnahay oo daacad ka ah inay saraakiisha soomaalida diyaarso ay noo tababarto iyo ciidankaba waxaa kaloo ku xiga masalan ciidamada danab oo commandoska ah oo uu maraykanku tababaro howlgallo badan bay galeen waana ku guulaysteen howlgallada anigu ma qabo markaa in waan qabaa inay sii wado ay dawladda maraykanku sii wado inay tababarto ciidamada commandoska ama danab ama b s ama u r waxaarse ku magacow maxaa yeelay si fiicanna way u tababartaa dhaqaale badanna way ku bixisaa waajibaadkii loo diray ee askarina way fulisaa laakiin kuliyadahan waa in hal kuliyad oo abuuro halkaa kuliyadna macalimiin soomaaliya oo saraakiil ay waxbaraan haddii aynu haysanna sidii waagi hore aan yeeli jirnay dawladda aan xidhiirka la yeelanayno macalimiinteedu ay wax ka baraan saasaa looga bixi karaa arrintaadi weydiisay
waaya waxaa kaloo jira adigu aan weli rabo inaan sii raaco waxaa jira kala bixin odhanaysa waa in la helo kulliyad ay aqoonteeda iyo waxbarashadeeda bixinayaan saraakiil soomaaliyeed oo kala bixin ba arrintaas sheegaysa si loo baahdana saraakiil ajaanib aan la keeni karo kulliyadaasi ama se cashar ka bixin karaan saraakiil xigeen ayaa kaloo sheegaysaa in la helo la taabaray haddaba si loo diyaariyo saraakiil xigeenkaasi taabarkayga laftoo loogu diyaariyo maxaa loo baahan yahay tankuliyadda waa si aan kuusoo sheegay saraakiishii waa inay tababar helaan oo tababar hal barnaamij leh oo hal dawlad gacan inagu siinayso oo wixii ay ku filnaan waayaan saraakiisha soomaalida ay ka caawinaan ciidamada ajnabiga ilaa intaan ka gaarin meeshifilaasho saraakiil xigeenku waa lafdhabarka ciidanka ciidan aan saraakiil xigeen lahayna ma shaqayn karo mana dhismi karo marka laftigeeda in la dhiso dugsi lagu tababaro saraakiil xigeenka halkaa ay kaaga soo baxaan saraakiil xigeenku waa lafdhabarkiisaan horay kugu sheegay marka iyagana in dugsi loo dhiso oo halkaa lagu tababaro kabacdina loo kala qaybiyo ciidamada
caajo caare waxaa jirta hadal odhanaya oo ciidamadu ay aada u isticmaalaan hadalkaasi waxa weeye askarigu amarka calooshuu ka qaataa taasoo macnaheedu yahay waa inuu helo xuquuqdiisa sida mushaarka raashinka iyo agabka kale oo laga maarmaanka u ah noloshiisa askariga intaa haysta hadda waajibka saaran ee laga rabaa muxuu bakaaya
dhagoodo mahmahabaa jirta askariga lagu qiyaaso oo ah saddex dacadoodod baa la yidhaahdaa saddex dacadood waxa weeye isaga naftiisa iyo qoriga uu haysto inta qasnood uu haysto waxaa ugu jira iyo baabuurka salbatooyadiisa waxaa ku jira askarigu marka saddexdaa soo buuxaan waxaa loo qaadanayaa tababarda uu soo qaatay inuu yahay askari kombaliida xugsi gudan kara askariga marka waxaa laga doonayo example intaas marka uu haysto inuu garanayo wadaniyadda iyo goolka uu ku dhimanayo ama ku dhaawacmayo ama baahida ku khasbaysa inuu difaaco sharafta iyo karaamada dalkiisa iyo dadkiisa askarigana uu ogaado in karaamada dalka iyo dadka isaga ku xidhan tahay hadduu intaa garanayo askarigu baahidi uunu baahilayahay wuxuu samayn doonaa inuu fahmo isagu inuu yahay orientation badan waa in la helaa example heesta asaatee dhigoodu lixdan iyo shantii markii ciidankeenna aada loo abaabulayay ciidanku wuxuu abuurmay intii uu joogay allah u naxariista maxamed siyaad baxi baa ciidanku ugu xawli badnaa allah u naxariisto okay kooxdii la abuuray oo hadda salaad dilbigaasu ka mid ahaa ismaa farxaan ismaaciil ka mid ahaa dagum ka mid ahaa doodaan ka mid ahaa baxsan ka mid ahaa gruubka caynkaa waxaa loo sameeyey orientation ciidanka loo sameeyo in xeryahooda loogu tago faranta hadday joogaan riwaayad loo soo dhigo dhiirigeli la sameeyo abaabul sida uu sheegay qoyahan cagaaran qofka in la baro qiimaha uu dalkiisa iyo dalkiisa ugu fadhiyo sida u dhinto laga safeeyo wax la yidhahdo qabiil waxa maamaada ahayd la oran jiray ninkii xiniya watow banaanka kaga kaalay halkan waxaa looga baahan yahay nin aan isagu caqliga madaxdiisa ku shaqeeyo caqligiisa aan ku shaqayn sidaa darteed dagodu inuu askarigu markuu intaa haysto uu hawl galo wuxuu ku xiga waxaa ku xiga orientationka uu qabo iyo waxa uu ku dhimanayo inuu yaqaano iyo waxa uu taagan yahay aada iyo aad ba umahadsan tahay
dagodow maqlayadogodow waa ku maqlaya kusoo waxa weeye horta barnaamijkan aan caawa golaha ku qabanayno oo barnaamij aan ku talagalnay talabixin xataa u jeedinayno dowladda federaalka soomaaliya ee cusub saada ood ogtihiinna barnaamijkan adeegkeen waxaa soo jeeda ka qayb qaata korneyl cabdilaahi cigacaw oo cagaana ku magac dheer iyo korneyl siciid maxamed cabdikariim oo caare ku magac dheer iyo adoo xeryahaisa ka noqda oo ah dowlad waayahay dib heshiisiin iyo xulid ciidan marka laysdhinac wado maxaa la heli karaa
haa adeer waxa weeye caaqi intaa uu sheegay weeye askariga horta guud ahaan waa qof bini aadan ah ood u diyaarinaysid inuu isagoo badan kariya isdhinto waa qof aad u diyaarinaysid taangi soo dhacaya inuu galo waa qof aad u diyaarinaysid madaafiic soo dhacaysa aad ku anfaysid oo gal aad leedahay marka qofka caynkaasi waa inuu helaa tababar adag waa inuu helaa waa inuu helaa waxyaabihii baahidiisa askariga haddaadan uhayn mishaar iyo raadsin iyo qalab haqorin maxaa yila askari maaha kaas askariga haddaadan mishaar iyo raashin iyo hooy iyo agabkii u baahnaa aadun hayn waa ku celinayaa haqorin maxaa yila askari maaha waxay noqonayaan kuwaa suutaha qaba oo iska wareegeysanaya meelaha oo oo maalina mar maalina mudaharaadka samaynaya weeyaan marka askariga intaadan qorin miisaaniyadiisii raashinkiisii degaankiisii noloshiisii oo dhan diyaari arrintaa diweheshiistay oo dib u heshiisiinta ah dib u heshiisiinta markii ugu horeysaan soo qaadano laba qodob baan nidhi waxaan nidhi madax diyaar u ah inay waddanka uu ka dhismo ciidankii xoogga dalka inuu abuurno waa in la helaa wadaacada haddana waxaan malaynayaa barbaajo diyaar buu yahay waddankan inuu ka dhismo ciidan rasmi oo soomaaliyeed qodobka labaad waxa weye dib u heshiisiin marka si ayna wakti u limin lixdaa bilood oo ay tababarka ciidanka ku jiraan dawladdu waa inay ku mashquushaa in dib u heshiisiin ummadda loo sameeyo dib u heshiisiintii iyo maxaan ku yidhahdaa tababarkii ciidamaduna parallel si ay u socdaan oo iskala socdaan marka ay dhammaado tababarku waa inay soomaaliya heshiis tahay markaana waxaad awoodi kartaa inaad ciidamada isku dhaftid oo kii aad kasoo qaadid mataqan garowe aad geyn kartid xamar kii aad xamar ka qaadeen aad garowe geyn kartid ama dhuusamareed aad geyn kartid maxaa yeelay ummaddu waa heshiis marka taasaan uga dan lahay intaa waxaa raha adeer waxaan kaloo qabnaa fikrad ah ciidanku wuxuu ubaahan yahay mushaar wuxuu ubaahan yahay nool waa inuu dhismo hogaan kobcinta dhaqaalaha ciidanka markan haddaad fiirsa ciidamada masaarida waxay leeyihiin warshado waxay leeyihiin meelaha ay ilaha dhaqaalo oo dhan kasoo baxaan iyagaa isku filan oo mushaarkooda iyo waxooda iyagaa kasta ciidanka marka maanta maadaama dhaqaale ee nafan yahay waa in loo habeeyaa inay wax soo saar noqdaan ciidankii aad ka dhigtaa mid kombada oo dagaalka galaya iyo mid wax soo saar waxaan leenahay dhul beereed waxaan leenahay dhul kaloomaysiya waa in lagu jiheeyaa ciidamo hoggaan loo dhiso ay soo saaraan dhaqaale dhaqaalahaasna lagu maalgeliyo ciidanka ee sharci gaarana loo sameeyo lagulana xisaabtado
waa gashay waa gashay ciidamada waa in loo abaabulo sidii ay u gaari lahaayeen islaansho dhaqaale taasoo ku imaan karta inay abuurtaan la dhaqaale sida beero washubo yaryar dhooqantaraasyada qaato sida dhismaha wadooyinka xafiisyada qalabka xafiisyada iyo wixii lamid ah hogaan gaarana oo sharci gaara loo dhisay lagu maamulo daryadaasi afkiisa waxay kasoo baxeen corneyl cabdullaahi waa yahay waxaa jira ardayda laftigooda ciidamadu waa soo dhawaama waa dhinta xaafidla agure ka tagaan corneyl caare waa maxay waxaa looga baahan yahay hadaba kalista sare ciidamada iyo dawladdu siyaasad nooceeda looga baahan yahay u dejiyaan arrinta noocaas
dhagoodow aada iyo aad ba umahadsantiin adiga iyo cagaaran arrintaasu dee horta barnaamij bay ahayd oo waxaa jiri jiray xafiis la yidhaahdo xaqsiinta oo markii ugu dambeysay uu hayn jiray ninkii loola jiray xamse aadan gaadaweyne oo markii hore golaha dhexe iyo ku jiray gooru ka baxay garan maaye xafiiska xaqsiinta wuxuu ahaa wuxuu isaga shaqadiisu ahayd askariga dhintay familigiisii in xuquuqdoodii la siiyo oo caruurtoodii iyo xaqsii la siiyo inkastoo wax ku filan ayna ahayn in maanta an waxaan soo jeedinayaa in askariga qiimo badan la siiyo marka uu dhinto caruurta iyo agoonta uu ka tegayo dhagoodu waxaa kale oo jiray xafiiska la yidhahdo xafiiska ciidanka oo qaabilsanaa isaga iyo xafiiska hogaanka caafimaadka labaduba waa jireen okay labadaa xafiis shaqadooda waxay ahayd dadka disabilityga noqdo oo dhaawacma in dagaal loo sameeyo dagaalka lagu dhaqaaleeyo halkooda ay joogaan laguna dhaqaaleeyo caafimaadkeeda iyo danahoodana lagu ilaaliyo caafimaadkooda caafimaad uu ka shaqeeyo hogaanka caafimaadku soo ururintooda iyo xogtooda soo ururintoodana xafiiska ciidanka ayaa shaqadaa iska lahaa oo gudbin jiray qiimeynta qofku yani awoodda uu ku leeyahay inuu shaqeeyo iyo inuu shaqayn kare haddii laysku raaco waxaa la samayn jiray marka in wixii daawaca oo aan iyagu falgeli karayn in meel lagu hayo lagu dhaqaalay dugoodu marka qofka la diraayo oo dhaawaciisa uu weyahay guddi baa jiray hogaanka caafimaadka uu madax ka yahay oo qiimeyn jiray qofka dhibaatadiisa iyo sida wax looga soo qaban karo dabeedna sidaasaa loogu diri jiray dhakhaatiirta dibadda markaa inaku aynu tegi karo basle waxay badnaan jireen talyaaniga iyo masaaridan inta badan loo diri jiray dugado mideen intaas waayahay aardaada aardaada hadaba waxaa jiraan qalabka ciidanka sida dirayska qoryaha wax walba suuqyadaa lagu iibiya soomaaliya maanta dee kale waxaa jirta oraah oranaysa waa in ciidanka lagu dhaqaa ama lagu maamulaa cadaalad habeenka gabagabeynaya korneyl cabdillaahi cige cagaar ah cigaal habeenka gabagabeynaya labada arrimood dabadal taalo adeer waxa weeye laba askari oo isku meel ku jira marka mid dhinto oo dagaalkii ku dhinto oo caruurtiisii iyo reerkiisii la daryeeli waayo ka kale dagaal ma galayo marka intaa waxaa sheegay weye askariga dhinta waa in horta caruurtiisa iyo reerkiisa mushaarkooda la siiyo lana daryeelo waana in la dhiso xaruntii lagu barbaarinayay oo lagu korin jiray agoonta oo ilmaha uu ka tago askarigaasi waa in dawladdu ay la wareegto oo xanaanayso ko arrinta kale waxa weye adeer dharkii fasaastii hubkii janalnimadii garaadihii waxaa lagu galayaa suuqa ayaa lagu galaya muxuu ku kala duwanaanayaa marka askarigan hadda aad qortay oo sanadkan aad qortay iyo kan dharka intuu kasoo gatay suuqa magaalada la wareegaya waa in la xaaraantinimeeyaa dharka milatariga in la gado waa in la xaaraantinimeeyaa hubka in la gado wax allaala wixii qalaba iyo gaadiidkooda waa in la xaaraantinimeeyo wey adeer waa in la joojiyo siduu cari sheegay darajada la leeyahay merito la leeyahay merito wixii wadanka burburiye ahayd waa in ciidanku ku qaato darajada sidii nidaamkii jirarkiyada oo kasoo soo mareysay taliyayaasha ciidamada ilaa ay kasoo gaadho taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed taliyuhuna u gudbiyo wasiirka gaashaandhigga saas ay broseesu ku socoto ilaa madaxweynuhu uu ogolaado sheega marka waa in laga joojiyaa waxaan leeyahay meerikada waxaa soo galaya musuq maasuq oo waxaa leeyahay hebel nin fiican weeye waxaas marka arrimuhu waa iska badan yihiin waa in ixtira loo daayo taliyaasha iyo ciidamada loo daayo darajooyinka iyo maamulka ciidamada siyaasiyiintu waa inay ku kontrolaan oo kala baxaan faraha inay ciidanka maamulaan ama darajo siiyaan guud ahaan waxaan filaynaa haddii intaa iyo inta kaloo goro ku daro fikra lasoo jeediyo waxaa inoo dhismi kara ciidankeenii asaliga ahaa ciidankii awoodda lahaa ciidankii muddada yar ku gaaray etoobiya kuna burburiyey cadowga ciidan nabadgelyada usoo celin doona soomaaliya soomaaliyana barwaaqo iyo nabadgelyo lagu noolaan doono haddii shuruudaha la fuliyo waana mahadsan
waayahay haddaba ariikhii haddaba u dhigo waxaa barnaamijka kan oo aan ugu talagalnay kala soo jeedinta dowladda federaalka soomaaliya ama gobolada lafahaantooda iyo mujtamaca soomaaliya markasta caalamka ka nool yihiin sida ay u dhisan karaan ama waddada ugu fudud ay u dhisan karaan ciidamo dalkooda sida amniga xuduudaha iyo dalka gudihiisaba kala soo jeedintaasi oo golaha nineteen fifty caawa ay kasoo jeediyeen saraakiishii hore ka tirsan saraakiishii hore ee soomaaliya ee aqoonta faraha badan usoo yeeshay maamulka iyo hogaanka ciidamada xooga dalka soomaaliyeed aqoontooda ay gaadhsan tahay ilaa iyo muxuu ahay qaar kasoo qaatay muxuu ahay dalka ruushka qaar kasoo qaatay dalka mareykanka kuliyo fara badan oo kala duwan waa corneyl cabdillaahi cigaalo oo ku magac dhaca cagaaran iyo corneyl saciid maxamed cabdikariim oo ah saraakiishii hore ee soomaaliya iyo barnaamijka golaha nineteen sixty hoja soo celinta iyo weliba ka tala bixinta dhismaha ciidamada soomaaliyeed sidii iyadoo weliba mujtamaca soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed isku duuban yihiin say u heli lahaayeen wana tala bixin lahaayeen waayahay barnaamijka waxaa la socodsiinaya dhagood waa golaha nineteen sixty horseerada kala duwan ee golaha nineteen sixty iyo kuwa la shaqeeya qaadi doona waayahay